ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin walba marka jimcaha laga reebo aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa shan iyo labaatanka bisha shanaad sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maantoo arbaca ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha iyo dagaalada khaza oo galay maalintii afar boqol siddeed iyo tobanaad oo xiriira maamulka nuseyriyada oo duqeeyey madaraso lagu barto qur-aanka kariimka oo ku taalla gobolka idlib ee dalka suuriya kayaanka sahyuuniga ah iyo ururka isku magacaabay xisbullah oo wada gaaray heshiis xabad joojin ah kaasoo maanta dhaqangelaya dowladda ruushka oo la wareegtay magaalo cusub oo ka mid ah waddanka yukreyn maraykanka oo duqayn uu la beegsaday mid ka mid ah kooxaha ay taageerto iiraan mar kale ka fuliya dalka suuriya sidoo kale intuu barnaamijka socdo waxaa kale oo aad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maamulka ala sacuud oo qaaday tallaabo ka dhan ah shareecada islaamka iyo mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab oo si kulul uga hadlay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag qodobadaas oo idil gordhow ayaan soo gudbin doonnaa insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha yuhuudda ku gumaadaysa muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii afar boqol siddeed iyo tobanaad haddaba warbixinadii ugu dambeeyey waxaa isha soo mariyey cabdiraxmaan beder assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee kawdamarinka goodoonsan ee khaza waxaan maanto arbaca ah dhanka kaana ku beegan maalinkii afar boqol toban iyo sideedaad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xaaladda aadka u cakaran ay wajahayeen dadka ku dhaqan magaalada baytilaahiya iyo guud ahaan waqooyiga marinka khaza iyo dagaallo xooggan oo lagu jebiyey askarta saynad yuhuudda haddaba aan ku horeyno duqaymaha madraso ku taala xaafadda zaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxay ciidamada yuhuudu ka geysteen duqayn aad u xooggan oo xagga cirka ah waxaana madrasadani ku hooyanayay markii la duqaynayay dad badan oo barakacyaal ah kuwaasoo ka kooban dumar iyo carruur aan waxba galabsan wararka ayaana sheegayeen duqaymahaasi oo xushlimaday ku shahiideen in ka badan shan iyo toban ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan madrasada ayaana waxaa soo gaaray burbur aad u baxsan waxaana habeenkii xalay hoyla-aanaha kumanaan ruux oo shacab rayd ah kuwaasoo bannaanka waaga uga baryey iyadoona uu khaza ka jira qawb aad u daran wakaaladda wararkii anaadul ayaa waxay sheegaysaa in dad badan oo dhaawacyo kala duwan qabalageeyey isbitaalka almacmadaani ee ku yaala isla xaafadda zaytuun ee magaalada khaza halkaas ayaana lagu daweynayaa dhaawacyadooda waxaana aad u korortay maalmihii lasoo dhaafay tirada dadka dhaawacyada qaba ee uu martigelinaya isbitaalkani galinkii dambe ee maalintii shalay ahayd oo keliya waxaa isbitaalkani la keenay in ka badan soddon ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba kuwaasoo ku soo dhaawacmay duqaymaha ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen qaybaha kala duwan ee marinka goodoonsan ee khaza deegaanka safdaawi ee galbeedka magaalada khaza waxaa sidoo kale ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab riid ah kuwo kaloo tiro badanna waa ay ku dhaawacmeen ka gadaal markii diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay guri ku yaala deegaankaasi oo ay ku hooyanayeen dad barakacyaal ay ka geysteen duqin aad u xoogan waxaana guriga la beegsaday soo gaaray burbur baxsan tiro dada ayaa ku shahiidiyey kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen kagadaal markii ciidamada gumaysta ay ugu dee duqayn aad u xoogan ka geysteen xaafadda shajaaciya ee dhacda waqooyiga magaalada khaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza waxay sheegtay in afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay ay shahiideen wax ka badan siddeed iyo toban ruux oo shacab ah kadib markii ciidamada yuhuudda duqaymaan kala soclayn ku bartilmaamaysadeen in ka badan kun afar boqol iyo toban qoys oo ku dhaqnaa qidaaca goodoonsanee khaza kuwaasoo iskugu jira dumar carruur iyo waayeelo ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale duqayn aad u xoogan ka geysteen madrasatu taabiciin ee ku taala magaalada dayril balaax ee bartamaha marinka khaza waxaana ku shahiidiyey duuqinta sideed ruux oo shacab ah halkee dhaawacmin kuwo kaleodu fara badan madrasadan ayaana waxaa ku hoyanayay dad barakacyaal ah waxaana horey uga dhacay xasuuq loogu magacdaray madbaxatulfajar kaasoo ay shuhada iyo dhaawacyo ku noqdeen wax ka badan boqol ruux oo shacab rayda ah xerada jabaaliya ee ku taala waqooyiga marinka khaza gaar ahaan guri ka agdhow madrasatu annasla oo ay ku sugnaayeen boqolaal ruux oo ka mid a dadka barakacyaasha ayaa waxay ciidamada yuhuud ula dhaceen duuqeyn aad u culuso xagga cirka ah waxaana duuqeyntaas sida la sawrinayay ku shahiiday dad badan oo shuhada ah halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo du fara badan dadka gurigan ku sugnaayaan iskugu jiray dumar carruur iyo waayeelo waxayna ciidamada yuhuud hore uga soo qaxiyeen deegaanadooda iyagoona duuqeeyo guryahooda madrasadan ayayna gabaad ka dhigteen si ay kaga badbaadaan duqimaha saynada yuhuudda xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istiishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan labaatan iyo afar ruux halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol toban iyo siddeed ruux oo kale waxaa xusid mudan in tobannaan ruux oo shuhada ay ku usxaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanadka hor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo afar kun laba boqol afartan iyo sagaal ruux halkee dhawcidana maraya in ka badan boqol iyo afar kun toddoba boqol toddobaatan iyo lix ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo saddex iyo toban bilowda uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid a u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaamaay weli socdaan duqeymaha yuhuuddana saara xandarraha u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah tirada dadka barakacyaasha ayaana waxay haatan gaartay laba dhibic saddex milyan oo ruux geesta kale kooxaha gurmadka riidka ayaa waxay shaaca ka qaadeen in xaaladda ka jirta marinka khaza ay ka sii darayso islamarkaanay dadka wajahayaan roobab aad u xoogan iyadoona tilmaamtay in wax ka badan toban kun oo tiendhooyin ah ay qaadeen daadadka ka dhashay biyaha roobka iminkana ay hoyla'aan yihiin dadkii ku hoyanayay tiendhooyinkaasi akhbaaraadka xanuunka badan ee ka imaanaya marinka goodoonsan ee khaza gaar ahaan waqooyiga ayaa waxay ku waramayaan in wiil dhallinyaro ah magiciisan uu yahay maxamuud dacwudah oo ka mida dadka ku dhaqan magaalada beetilaayi ee waqooyiga marinka khaza uu ka soo baxay gurigiisa gaajada heesa daraaddeeda waxaanuu naftiisa iyo siddeed ruux oo qoyskiisa ka mida u raadiyey waxay cunaan oo ay nafta ku ceshadaan balse waxaa dilay ciidamada saynada yuhuudda kadib markii ay toogteen aabbaha dhalay maxamuud ayaa waxuu yidhi wiilkayga waa uu soo kacay subaxii hore isagoo gaajaysan intaa kadibna wuxuu inoo raadiyey waxaan cunno balse markii dambe waxayna soo gaaray qabarka istiishaadkiisa qoyska cowda waxaa la mid ah siddeetan kun oo ruux oo falastiiniyiin ah kuwaasoo ku sugan waqooyiga marinka khaza islamarkaana wajahaya goodoonka ciidamada gumaystaha yuhuudda ee soconaya wax ka badan konton saddex maalmood oo xidhiidh ah inta uu goodoonkani socdo waxay dadkani la'yihiin wax ay cunaan ama ay cabaan in yaroo ka mid a cuntadiyo biyaha ee baytilaahiyana waxaa qariyey dhiigga dadka shacabka ah dadka shacabka ee ku nool magaalada baytilaahiya waxay soo toosaan subaxii hore iyagoo ka soo baxaya guryahooda kadibna raasanaya biyo ay cabaan ama raashin ay cunaan waxayna aadayaan deegaanada u dhow magaalada baytilaahiya balse diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa beegsanaya oo waxay u qabsamayaan wax shahiida iyo wax dhaawacma waana sidaasi xaaladda dhabta eesataa dadka ku goodoonsan magaalada beetilaayi ee marinka khaza maalintoodu dhanna sidaas ayay ku dhammaataa sidoo kale waxaa waqooyiga marinka khaza laga diiwaan geliyey in qoyska alxaaji mahdi shabaad ay ka soo guureen magaalada beet xanuun iyagoona u barakacay dhanka xerada jabaaliya kadibna sii aaday mashruuca baytilaahiya waxaana intaasu dhammi ahaayeen kuwa raadinaya nolol iyo wax ay nafta ku ceshadaan shabaad oo ah aabbaha qoyska ayaana wuxuu ugu waramay wakaalada wararkii anaadool inay ku nool yihiin biyo iyo cusbo mararka qaarna waxaan helnaa buuyidhi xoogaa rooti ah sidaas ayay ku nool yihiin qoyskan oo ka kooban ilaa iyo toban ruux waana xalad dhibaataa waan la suulaysan karin sidoo kale wuxuu sheegay aabahani in mararka qaar ay biyaha ka helaan isbitaalka kamaal cadwaan ama ceel go'an oo laga yaabo in isbuuciyu mar imaado waxaana uu tilmaamay inay markaas biyaha helayaan balse ay korkoodu taagan yihiin diyaaradaha saynada yuhuudda islamarkaana ay soo tuurayaan rasaas banbooyin iyo weliba madaafiic sidii roobkii oo kale ayna noogu soo daadanayaan waxaana dhaawacmaya qaar inaga mid ah halka ay bashahiidayaan kuwo kale ayuu sii raaciyey hadalkiisa iyadoo xalad nololeedkan aadka u adag ay la nool yihiin dadka reer khaza ayna shucuubta carabeed ee deriskale ah waxay yihiin kuwo aamusan cunaya islamarkaana cabaya qulubta dadka miyay dhagaxooda ayuuna yidhi mid ka mida dadka muslimiinta ee ku dhaqan marinka go'doonsana ghaza هل قلوب الناس ت- تحجرت نشكو امرنا الى الله بنعانى على شوربة مفتول يا طبخة عدس يا طبخة فاصوليا وهكذا لا شايفين حاجة ولا محتاج ايش الا هلا الصدقات اللي بتصدقوا علينا فيهن وفيش لا خضار ولا فاكهة ولا لحوم ولا دجاج ولا سمك ولا بيض مش قادرين نتحمل حالنا يا زلمه مش حياه هذه حياتنا حياة- حياه حياة- حياه دول هذا دول في دول اللي حوالي نص ساعه يا زلمه عشان احنا نت- نتفتح العدس نز- نتذللها حرام عليكم حرام على الشعب الفلسطيني يسوي فيه هيك نستغيث بالعالم يتطلعونا يعني نظرة عطف نظرة إنسانية نظرة إحساس dhanka kale dagaalyahanada wax iskacaabinta falastiiniyiintu waxay gelinkii dambe ee maalintii shalay duqayn madaafiic loo adeegsaday ay ku garaaceen xarun ciidamada yuhuudda ay ku leeyihiin mixwar nitsaariim ee magaalada khaza waxaana halkaasi ku waxyeeloobay qaar ka mid a askartii iyo saraakiisha ku sugnayd xarunta xilligii la duqaynayey sidoo kale qarax aad u xoogan ayay ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiintu ku beegsadeen dhismahay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan ayaana wuxuu burbur xoogan soo gaarsiiyey gurigay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda dhimasho iyo dhaawac ayayna u qaybsameen inta badan askartii halkaasi ku sugnayd goob ay ku sugnaayeen ciidamada soo duulayaasha yuhuudda ayay sidoo kale dagaalyahanada wax iskacaabinta ku garaaceen madaafiic aad u xoogan khasaare kala duwan ayaana ciidamada yuhuudda halkaasi lagu gaarsiiyey taliska milatariga saynad yuhuudda ayaana waxuu shaaca ka qaaday in ciidamadooda laga dilay sargaal sare oo ka tirsan milatariga ka dagaalama waqooyiga khaza waxaana uu taliska tilmaamay in sargaalkan lagu dilay dagaallo xoogan oo ciidamadiisa iyo kooxda wax iskacaabinta falastiiniinta ku dhex maray waqooyiga marinka guutada uu hogaamiyaha uu ahaa ayaana loo yaqaanaa guutada xashwa janaal toddoba oo ka mid a warbaahinta maamulka saynad yuhuudda ayaana waxuu shaaca ka qaaday inuu geeriyooday askari ka tirsan milatariga saynad yuhuudda oo lagu magacaabo yunan biriif kaasoo dhaawacmay bilowgii howlgalka duufaanulaksa ee kooxda wax iskacaabinta falastiiniinta soo qaadeen guutada alqasaam oo waa garabka milatari ee kooxda wax iskacaabinta falastiiniyiinta waxay muddo dhan konton iyo saddex maalmood oo xidhiidha wajahayeen ciidamada gumaystaha yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday marinka khaza waxaana halkaasii ka geysteen gumaad wuxuushilimaha oo ka dhannaa shucuubta reydka ee ku sugan marinka khaza balse ciidamada yuhuudda waxaa gumaadkaasi ay geysteen looga arguday dagaalka ay isku hayaan iyaga iyo kooxaha wax iskacaabinta falastiiniyiinta dagaalyahanada wax iska caabinta iyo ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxaa dhex maray muddadaasi dagaallo adag oo aan waxba la isku reeban dagaaladaas ayaana waxay intooda badan guusha ku raacday kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta howlgalladan ayaana socday habeen iyo maalin mana ahan kuwa u joogsanaya goodiska iyo duuqeymaha ciidamada yuhuudda ay ka wadaan waqooyiga marinka khaza waxaa xusad mudan in dagaaladaasi inta lagu guda jiray ay ciidamada maamulka yuhuuddu cirka ka taageerayeen diyaaradahooda dagaalka mana midaas u xaqiijin wax guulla ula taaban karaa oo aan ka hayn inay beegsadaan shacabka marasta ah iyaguna rasaas la dhacaya cid kastoo dhaqdhaqaaqda kooxaha muqaamada falastiina waxay fuliyeen tobannaan howlgal oo lagu dilayay tiro badan oo askarta ciidamada yuhuudda ka mid ah halka lagu dhaawacay kuwo kaloo fara badan barta rasmiga ee shabakada wararkii aljaziirada waxay noqotay goob lagu soo bandhigo horumarada milatari ay sameeyaan kooxda muqaamada falastiin kuwaasoo ay baahiyeen iclaamka caskariga ee kooxda tan iyo bilowgii duulaanka gardarada ciidamada yuhuudda ee ku qaadeen waqooyiga marinka khaza laga soo bilaabo lixdii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ilaa iyo iminka